dowladda kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay malaayiin lacag ah oo lagu horumarinayo deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin kuwaasoo nabaad guur badan uu ka jiro waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray soddonkii sana ee ku dhowaad dadka qaxootiga dalkani kenya ay deganaayeen deegaanada ay degan yihiin saameyn dhanka dhaqaalaha iyo bay-ada ayay u geysteen dowladda dalkani kenya ayaa bangiga adduunka malaayiin lacag ah haatan ka daynsatay taasoo kor loogu soo qaadayo deegaanada dadka qaxootiga dalkani kenya ay ku nool yihiin oo ay ugu weyntahay xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xerada qaxootiga ee ka kuma malaayiintan lacagta waxay geli doonaan dadka deegaanka degmooyinkaasi kala duwan ku ah noloshooda ayaana wax badan looga bedeli doonaa maxamed faarax waa isku duwaha barnaamijkaasi bengiga adduunka laanteeda dowladda dalkani kenya u xil saartay la socodka iyo weliba hergelinta mashaariicda kala duwan ee lacagta bengiga adduunka laga soo amaahday projectka nato waxaa fulinaysa dowladda kenya ooy lacag loon oo walbank ay bixisay ku fulinaysa mashruucyo kala duwan oo ka socdo lagdhera dhadhaab iyo fafi fafi iyo lagdhera iyo dhadhaab waxaa lacagta nato loogu meeleeyay ayaga waxaa waaya meelaha xarooyinka qaxootiga ay ku yaalaan oo qaxootiga uu saameeyey soddonkii sano oo aan soo dhaafnay magdhow ayaa waaya maadaama waxyaala fara badan qaxootiga dheertii uu wax u dhimay biyihii hataa ceelasha maaragtay laqoda hoos ay u dhaceen daaqii baa xoolihii ay waayeen dadkiibaa ma aragtay hataa maaragtay noloshooda iska adkaatay marka mashruucan dowladda kenya ayaa noogu deeqday oo noo fulini haysa dad badan ayaa siyaalo kala duwan u kala fasirtay hanaanka iyo habraaca lacagahaasi loo bixinayo halka qaarkoodna ay siyaasiyiin salka u saarayaan buuq fara badanna uu hareeyey qeybo badan oo ka tirsan degmooyinka dhadhaab legdheera iyo faafi oo ah degmooyinka saddexdaee gaarisa county lacagahaasi haatan la siinayo iyo weliba deegaanka koonfurta wajeer iyo degmada kakuma oo inta badan ahayd isqabqabsi fara badan in lacagahaasi ay soo mareen haatanna mudane maxamed faarax ayaa waxa uu ka waramaya qaabka hantidaasi loo isticmaalayo iyo dareenka shacabkuba waa uu taabanayaa sanadka haddaan soo dhaafno sanadka horreyey labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka annaga waxaan helnay haddaan reer gaaris nahay boqol iyo soddon milyan boqol iyo soddonka milyan waxaan ku qabanay gurubyada maamooyinka iyo dhalinyarada iyo maaragtay dadka danta yar gurubyadooda waxaa lagu bixiyey lacag lixdan milyan lixdanka milyan gurubka waxaa la siinaya shan boqol oo kun toddobaatanka milyan oo kaleetona mashruucyaha biyaha ayaa lagu fuli mase war lagu qodiya mase biyo maartay pipin magaalada dhexdeeda looga hagaajiya sida liboya oo kaleeto shan shan kilometer oo magaalada dhexdeeda ah ayaan ayaan ku hagaajinay magaaladaasito biyo gelin si nin kastaba ridiisa uu biyo oga helo lacagta ayada ahayd oo boqol iyo soddonka milyan ahayd lagdhera waxay heshay afartan iyo saddex milyan iyo bar dhadhaab afartan iyo saddex milyan iyo bar faafina afartan iyo saddex milyan iyo bar labaatan milyan oo sabcounty kasta labaatan milyan gurubyadaasi labaatan iyo saddexna waxaa lagu qabtay mashruuca biyaha hadda aan sheegaya oo kaleeto baahuri darar baan ka dhisnay taangiyaala la hagaajiyey ceelkii waxaa loo soo qoday injin ayagoo iska fadhiyaan oo dadka abaa maarata ka kala carareen meesha ayaa injimo loogu soo gaday marka lacagta ayadaheed sanadkaasito xisaabteeda saas ay ku baxday faarax ayaa waxa uu aaminsan yahay in mashruucan uusan ahayn mashruuc shacabka gobolada waqooyiga looga baahan yahay inay siyaasad geliyaan taasoo uu sheegay in haddii siyaasadii barnaamijkan uu soo galaa halis uu geli karo wuxuuna sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij si toosa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya ooga imaanayo gacantana iyaga ay ku hayaan dad shaqaasi oo gaar oo barnaamijkaasi gacanta ku haya ama hay-ado gaar ana aysan jirin keliyana ay tahay in dadka deegaanada kala duwan ay yihiin kuwa soo xulanayo baahida deegaankaasi ka jirto taasna ay tahay baahida ay ka jawaabayaan biyaha keli mase war ahataa mase biyogelin ahataa mase taangi ahataa mase ceel ahataa waxaa ku baxday laba boqol iyo toddobiiyo toban milyan xagga caafimaadka boqol iyo siddeetan milyan xagga tacliinta boqol iyo konton iyo sideed milyan xagga jidadka lixdan iyo afar milyan projectaha hadda aan qabanay sanadka mase noo socdaan weli oo haddaba socdaan qaarna dhamaasha tirmeen oo hadda shalay uu wasiirka uu maarata xariga ka goynayay biyaha keli waa toddobaatan iyo saddex mashruuc baan ka fulinay xagga caafimaadka konton iyo afar mashruuc baan ka fulinay xagga wasaaradda tacliinta afartan iyo sideed mashruuc baan ka fulinay xagga sanitationka iyo musqulaha waxaan ka fulinay labiyo toban mashruuc xagga jidadka labiyo toban mashruuc jidadka isgaarsiinta maaragtay tuulooyin tuulooyin loo furaayo meelaha maaragtay xoolaha hilibka lagu qala naftigeeda waan hagaajinay sagaal meelood baan ka hagaajinay qaarna hadda weli way socdaan oo may dhammaanin qaarna wayba dhammaadeen oo biyaha keli mashiimaha aan qodnay waa sagaal labana waan qalabaynay ku dhowaad soddon sano oo dadka qaxootiga gobolladaasi waqooyiga dalkani kenya ay ku noolaayeen dadka deegaankaasi waxay dalbanayeen in magdhow looga sameeyo xaaladaha adag ee dhanka bay-ada ee dadkaasi qaxootiga ay soo gaarsiiyeen tanina waa habraac si rasmi ah haatan dowladda dalkani kenya oo iga dalbatay dowladaha caalamka iyo weliba bangiga adduunka malaayiin lacagna lagu siinayo korna loogu soo qaadayo deegaanada ay saameynta ku yeelatay dadka qaxootiga haatan dalkani kenya ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garisa